warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal qodobbadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxa cusub ee maamulka kemsa oo la magacaabay shacaba ka tuulo ka tirsan deegaanka faafi oo biyola-aan ka cabanayo iyo khasaare xooggan oo ka dhashay dabkii ka kacay ganacsiyo ku dhow isgoyska banaadir xalay kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa labaatanka bisha shanaad ee mey sanadda labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadaan idinkugu hayno warka kuwa iyo kuwo kaleoo faahfaahsanba kusoo dhowaada waxaa madaxa fulinta ee maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaad ee kemsa loo magacaabay teeni waa teeri ramadaani waxa uu markaasi xilkan si deg deg ah ugala wareegi doonaa john oo jagadan si kumeel gaar ah u sii hayay haweeneydan ayaa si rasmi ah u bedeli doonto shaqsigii horey u hayay xilkan oo muddaxileedkiisa uu ku egyahay bisha soo socoto maamulka kibsa ayaa bayaan ah uu soo saaray ku sheegay in teeni taari ramadaani ay kusoo baxday tartan shaqaalaysiin ah oo socday laga soo bilaabo bishii saddexaad ee sanadkan ka hor inta aanan loo magacaabin madaxa fulinta ee maamulka kemsa waxay ahayd agaasimaha isbeddelka cimilada iyo shaqaalaysiinta ee jaamacadda agaqan dadweynaha ku nool tuulada bohol shan ee oo ka mid ah deegaanka faafi oo darisla ah xidhada qaxootiga ee xagardheer ah ayaa cabasho ka muujiyey biyola-aan muddo haysatay kadib markii uu bilaabmay ahde uu halaabay ceelkii ay biyaha ka heli jireen waxayna dowladda ismaamulka gaarisa iyo hay-adaha ka codsadeen in loo gargaaro waxaan nahay degmada bohol faif tuulada degan baan nahay subaxa saakay inta saddex bilood laga joogo waan biyola nahay biyola'aan baan nahay ilmahabaa biyola'aan nooga baktin rabaan umalihiibaa biyola'aan nooga baktin rabaan dhibaato oon oo aad u badan baana haysata waxaan codsanaynaa dowladda indho naxariisla in nagula soo fiiriya hay-adaha indho naxariisla in nagula soo fiiriya biyo nalala soo gaara waa anoo joogo boolfayf waxaan ka hadlayaa boolfayf waxaan ka cabanayaa oon jiro iyo dhibaatooyinna soo fool saareen motoorka ayaa naga hadlaysan muddo saddex bilood eh muxuuna ka hallaabay banka meelo badan ayaan codsi u dirsanne wax jawaabna weli maanan helin waxaan codsanaynaa dad dhibaataysan oon ooman baanahay nolosha koowaad waa biyo waaga hadduu kuu baryo waxaad ku kici lehed ood ku dhaqaaqi lehed waa biyo saaka salaaddii ilmeheenna saan oga soo dhaqaaqnay waxbarasho inay aadeen in kale war uma hayno aan codsanaynaa dowladda aan ka codsanaynaa hadday kownti tahay iyo hadday dowladda kore tahaba in nala soo gaaro dad ooman baan nahay oo dhibaataysan magacayga waxaa la yidhaahdaa haaruun maxamed deeqow waxaan ka tirsanahay cagardheeree duqoyda reefaafi intii bil ku dhowaadba bil inaanan ooman nahay oo matoorkii uu naga hallawsan yahy haddii uu matoorkii naga hallaabe qayli meel walba waa gaarsiinay koontig waa gaarsiinay meel kasta hay-adaha u n iyo meel walba waa gaarsiinay arrinta iid ahe dhibaatadeeda waa ka bixilaanahay dadkii iyo duunyadiiba haddii waxa qaxootigaan biyo u doonanaa oo bilcaanta iyo qaxootiga ay caag u qaataa qaxootigaa biyo loo doonaa qaxootigiina asaaba oomanu oon ka bixaynin markii dowladda la dhisaayo dadka kenya baan ka mid nahay markay dhibaatana qabatona haddii waxaan nahay ma kasayno wax badan baan cabanne gaarsiinay dowladda ma koontig ha noqoto meel walba aan gaarsiinay wax jawaab iyo wax taloon haynona ma jiro aan baaqooga diraynaa dowladda sare koontiga hay-adaha ayaan baaqooga diraynaa maadaama aan nahay xagardheere location in dhibaato oone ayna haysato motoorkeenna inuu bamka ka gubtay muddo saddex biloodna uu hallaawsan yahay meel kastana inaan gaarsiinay oon koontiga inaan gaarsiinay qolada water aan gaarsiinay ee ninka koontiga u saaxiil saaran water aan koontiga in ah, jan- chief of saga inaan gaarsiino na yidhaahda gaariga iibsa gaariga waa nila soo dirayaa lacagtiisa ama labaxa iyo shaqaalana ma haya shaqaala meelaha ka raadsada u badan biyola'aan iyo hilmaan fara badan oon ka tabanahayno dowladda countiga dhibaatooyinkaas waxaa ka kow ah oon ka soo bilaabay horta tan hadda aan taaganno kama bilaabi ani waxaan ka soo bilaabay kaambacoos meesha la dhaho kaambacoos way dayacanta annaga inay noo dayacanta annagaana iska leh dowladda countigana way ogta in lagu soo wareejiyey boolfaash meesha la dhaho gacantaanada waxay ku jirtaan u malaynay sanad iyo wax la socdo annaga dowlad ma nihin oo mishaar bixina dad shaqaalaha joogaa shaqaalahaasaan mishaar siina annaga bohol five degan ee dhibaataysana arkaysiin dowladda waxaan rabnaa eh, ninkaan la hadlahayno weliba aan rabo inaan qaas u cabiro waxaa weye ninka masaajid haddaad dabacdo inaad aaddo imaamkaa lo- ku- kuga hormaraa kuu tujiya ninkaan la hadlayno hortaag waa cali bunow cali bunow qorane waxaan leenahay maalintii meeshaan aad imaanaysay waxaad doonanaysay dan adi ku hayso dantii bohol five way kuu fulisay maantana waxay diyaar u ahayd weliba inay kuu fuliso laakiin duruufaha had jiraan oo adina aad wax kaga qabanay lacda darteed yaan u malaynay inaad dhibacyo badan kaaga dhici doonaan oo wax kuwayni doonto shantii sano oo soo dhammaatay gafana cali bunow shalayna waan ku dooranay maantana weliba ciddi reer guuleed oo bu- meeshan degan 90 barcent meeshan degan deegaan u ah waxay diyaar u ahayd inay adig ku saboodgarayso laakiin waxaa isweydiin leh shaqaalihii aad qorayso dhowrka kun ahaa hal qof baan kuleen laba qof borojedyadii iyo qandaraasihii la bixinayena mashruucan maxay aheedoo walbank true walbank oo countiga soo maray yaan ceel la dura kuleenahay ceel la dura solar la saaray bam house loo dhise oo laakiinse incomplete sababta incomplete uu ku yahayna waxaan filayaa un anay personally in maadaama qandaraaslaydii ay lacagihii sidii loogu talagalay u waynayeen oosan sidii aysan u helaynin in uu sugaayo ninka contractaha ah in lacagta uu helo dowladda dhexe ayaa dib ula wareegtay qori bishii tobanaad ee sanadkii hore lagala baxsaday mid ka mid ah ciidamada ammaanka ee ismaamulka Lai- laikipia kadib markii dagaal culus uu saraakiisha iyo burcad halkaasi ku dhex maray hubkan ayaa lagu wareejiyey mid ka mid ah gudoomiye xaafadeedyada ee laikipia kadib kulamo badan oo ilaamaha ammaanka la yeesheen dadweynaha arrintan ayaa lagu shaaciyey bayaan ay soo saartay waaxda qaran ee adeega booliiska waxaa bayaanka ku cad ah in ugu dambeyn qoriga la geeyey saldhigga booliiska ee degmada olmaran ee gudoomiyaha dowladda dhexe ku matala deegaanka kariima john orata ayaa markaasi bulshada ku ammaanay sida ilaamaha ah ammaanka garab uga siinayaan la tacaalidda falalka amni darrada ay geysanayaan kooxaha burcadka waaxda qaran ee adeega booliiska ayaa dhanka kale dadweynaha weli haysta hubka sharci darrada ah ku boorisay inay si iskooda ugu soo wareejiyaan saraakiisha ammaanka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
dab xoogan ayaa xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala isgoyska banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoo oo dabkaasi uu geystay khasaare hantiyadeed oo weli aana shaaca laga qaadin islamarkaana uu baabi'iyey goobihii ganacsi ee uu ka bilaabmay dabka ayaa goobajoogayaal ay kamid goobjoogayaasha waxaa ka mid ahaa ganacsatadii lahaa goobaha ganacsi oo ay sheegeen in uu ka bilowday koronto kadibna uu ku fiday goobaha kale ee ganacsi ciidamada amniga gawaarida gurmadka degdega ah iyo dabdamiska ah ayaa gaaray halka uu dabka ka kacay iyagoona ugu dambeyn ku guuleystay in xalay xilli dambe dabkii ay damiyaan waxaa markaasi lagu guuleystay in la dambiya dab xalay ka kacay suuq ku yaala isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho dabka ayaana kacay abaare sideedii fiidnimo ee xalay waxa uuna gaaray in la damiyo ilaa iyo saqdii dhexe ee xalay qaar ka mid ah ganacsatadii ganacsiyada ku lahaa suuqa kooxdii dabdamiska iyo agaasimayaal gobolka banaadir ah ayaa sheegay in dhammaan hantidoodii uu dabka baabi'iyey islamarkaana aan lagu guulaysan in wakhti kooban lagu damiyo dabka sidoo kalena aan dhammaan ee dhaman dhammaanaysan baabi- ay badbaadin hantidii taalay goobaha ganacsi ee uu dabka ka kacay xilli ay warbaahinta la hadleen maruu dabka socday ayaa hadaladoodii sidan sidatan ahaayeen waa dhowaaye meeshaan waxaa ka dhacay dab aad khasaaro badan u geystay oo meeshaan dhinaca banaadir isgoyska ilaa agaarada kalkaal aad u saameeyey dabkan eh, waxaa la sheegayaa inuu ka kacay eh, koronto khasaarihiisana aad u badan yahay walaal dabkan eh, dab khasaarihiisa oo aan yarayn waaye wax hadda oo khasaaro maal maahan khasaaro nafeed wuxuu geysta malaha inta xadirka hadda arkaya ama ay muuqato khasaaro aad u xoogan oo hantiyadada ay muuqato laakiin inta arkaas khasaarad nafeed oo muuqato oo intaas ma aad waxaan ugu xumahay weliba ku gubta hooyo soomaaliyeed oo inay saaxiibada khasaare aad ugu soo gartay laakiin intaas in la midho wax xabkaan nafad ma gaarin midda labaad wuxuu daba ka kacay qaybtan macsarada ah iyo dukaamikii dhammaay carwooyinkii dhammaay hadda dabkan boqolkiiba toddobaatan waa la dumiyey boqolkiiba soddon haddaa hartay waxaana gurmud weyn ka qaatay qaybta dowladda iyo qaybta hormuud waana wamaasan yihiin qolaasna leeyahay waxaana qolo gurmud ka qaata weliba ciidamanka dowladda weliba kuwa haram cadka iyo kuwa booliska waa mahasan yihiin waxaan joognaa een, dabkii ka kacay caawa fiidkii ee, isgoyska banaadir ee, runtii oo ahaa dab aad u baaxad weyn oo qaybo badan oo ka mid a ee, ganacsiga ku yaallay goobtaasi ee, wada qabsaday runtii dadaal badan oo ay shaqa- sameeyeen shaqaalaha gurmudka degdega ah gobolka banaadir ee, qaybo ka badan oo hadda ee, la demiyey ee, xooggiisii waa- waa waa- waa ku guulaysanay inaan deminno qaybo badan oo hadda ku- ee, weli waa dhimanna waa jiraan oo demintiisaan ku mashquulsannahay Een, runtii khasaaraha ilaa hadda uu geystay ma qiyaasi karno markii aan soo afjarna ayaan sheegaynaa wixii khasaaraha iyo baacadda uu leeyahay dadki waxaan ku mashquulsanahay hadda waa dimiintiisii shaqaalaha gurmadka dadka waxay ku mashquulsan yihiin siday u dhimin lahaayeen Een, ah, waana rajaynaynaa inaan soo afjarno saacadaha soo socda waxaan ku guulaysanay intiisa badnayd dabka inaan hadda hakino welina wuu socdaa laakiin intiisa badan waa ka guul keennay waxaana rajaynaynaa intii eh, aanan xilliga dambe la gaarin in dabka uu naga soo afjarmi doono haddii ilaahay yidhaaho ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ummaddan beddel kheyr qaba siiyo dabkaanan caawa halkuu hadda joogo oo ilaahay noogu ekeeyo musiibadiisa iyo dhibaatadiisana aysan hore noogu sii socon marka dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan rabnaa waxaan ku jirnaa xilligii gurmadka ee, aan wada gurmano qof kastoo muwaadin soomaaliyeeda oo ku dhaqan gobolka banaadir caawa waxaa waajib ku ah wixii uu awoodo oo dabkaani lagula dagaali karo inuu halkan soo gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa inaan dabka ka guul keenno hantida uu hadda gaara mooyaane meel cusub inaysan ku fidin ilaahay idinkiisa dhammaanteenna waa is- wada kaashan doonaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay eh, mar uu ka hadlay dabka ka kacay suu- eh, isgoyska suuqa banaadir ayuu waxa uu sheegay inuu murugada iyo xanuunka la qaybsanaya ganacsatada soomaaliyeed ee uu hantidoodii burburiyey dabkii ka kacay isgoyska banaadir iyo darafyadiisa wuxuuna alla uga bariyey bedel kheyr leh dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed ah, nuur madoobe ayaa ganacsatadii soomaaliyeed eh, ee markaasi ku hanti beelay dabkii xalay la wadaagay tiraanyo iyo walaaciisa ku aadan khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dabkii ka kacay suuqa banaadir ee magaalada muqdisho wixii kusoo kordha iyo khasaaraha ka dhashay dabkaasiba dib baad kala socon doontaan dhowr ka mid ah xeerdejiyaasha maraykanka ayaa saxiixay warqad ay ku dalbanayaan in laanta dambi baarista dalkaasi ee f b i-da ay markaasi dabagal ku sameyso dilkii shareen abu akhla ciidamada israa'iil ayaa lagu eedeeyey inay suxufiyadan oo ka mid ahayd wariyaasha aljaziira ay ku dileen magaalada janiin ee daanta galbeed ee dalka falastiin tallaabadan ay siyaasiyiinta ku saxiixeen warqadda ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey mid ka mid ah eh, saraakiisha aqalka koongareeska ee xukuumadda washington waxay tani kusoo aadeysaa saacadoun kadib markii militariga israa'iil uu sheegay inuusan baaritaan ku sameyn doonin dilkii wariyaha shareen oo markaasi lagu tilmaami jiray codka falastiiniyiinta maadaama ay inta badan soo bandhigi jirtay dhibaatooyink dhibaatooyinkooda ayaa haysatay dhalashada dalka maraykanka waxaa dilkeedii ka dhashay cambaareyn caalami ah iyadoo loogu baaqay in la sameeyo baaritaano madax bannaan oo ay horkacayso dowladda maraykanka